ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب
waxaa ka mida dadka kuwa yeesha alla sukadii wax ay la mid dhigaan oo u shariig yeelaan ayna u jecel yihiin siday u jecel yihiin alle kuwase xaqa rumaysan ayaa ka daran oo xooggan jacaylka ay u hayaan allaah jalla jalaaluh hadday arki lahaayeenna kuwa fala dulmiga shirkiga iyo xumaha kale markay arkaan cadaabka in xoog oo dhan uu leeyahay alleh iyo in alle uu daran yahay cadaabkiisu